barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban afemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay labaatanka bisha noofembar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan guurdhaqameedkii hore ee gobolka owdal marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddee la dhaahdo laysku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan
ma ogtaay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha la doortay ee mareykanka jo biden ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha xafiiska juuga khamiistii kadib markii uu diiday inuu aqbalo in laga guulaystay doorashadii nofembar saddexdeedii iyo in kooxdiisa kala guurka ayuu ka shaqaynaysay uu ka hor istaagay inay helaan warbixinno muhiima oo dowladeed oo ku saabsan cudurka safmareynka ee coronavirus biden ayaa yidhi way adag tahay in la fahmo sida uu ninkan u fakaro waxa uu jo biden intaasi ku daray in uu kalsooni ku qabo in trump uu ogsoon yahay inuusan guulaysanin isla mar ahaantaasina aanu awoodin inuu guulaysto isagoo sheegay in iyaga la dhaarin doono januari labaatankeeda biden ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii kulan dhinaca fideogahi uu la yeeshay toban guddoomiye gobol oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga jo biden ayaa ku guulaystay gobolka georgia guushaasi oo ah mid dhif iyo naadira maadaama gobolkan ku yaala koonfurta dalka maraykanka aanay xisbiga dimuqraadigu helin soddonkii sanne u dambeeyey wakaaladda wararka associated press ayaa shaacisay in khamiistii biden uu ku guulaystay gobolkaasi georgia iyo weliba lix iyo tobanka cod ee ah codadka loo yaqaano electoral collegeka kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay shaaciyeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tiriyey lagu xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne trump ka horreeyo ilaa iyo labiyo toban kun oo cod oo ka mid ah ku dhowaada shan milyan oo codoo la dhiibtay wakaaladda wararka e a b ayaa shaacisay in biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaadhay laba boqol iyo toddobada cod ee electoral voodka ee looga baahan yahay in lagu guulaysto waxaana gobolkan georgiya uu kor u qaaday codadka elektoraalka ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo uu gaadhsiiyey saddex boqol iyo lix cod wakaaladda wararka e b ayaa in biden ugu dhawaaqin inuu guulaystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolka georgia ay bilowgii dhammaystireen islamarkaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada sababtoo ah inta uu taraama kaga horreeyey gobolka oo ahayd boqolkiiba eber dhibic saddex
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a jimco wanaagsan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaha v o a ee boorame haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa maanta inoogu marti ah suldaan xasan xaddi baade oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool gobolka awdal inta badanna soo gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida waxaan mawduucan ku soo qaadanaynaa uu yahay habkii hore ee sooyaalka dhaqanka oo ahaa guurka soomaalida inuu marka hore faahfaahin naga siiyo guurdhaqameedkii hore ee soomaalida aad baad u mahadsan tahay haddii aad iga weydiisay guurdhaqameedkeennii hore wixii aan ka soo gaadhay wuxuu ahaa iyada oo hablaha waalidkuuna bixiyo waalidada uuna bixiyaan iyagoo dhan haasaawinba uun la idhaahdo odayga inan baan kaa doonaynaa hebelow dabadeedna oo yidhaahda dee inantaa waan ogolahee haddii la dhaahdo waan idi siiye sidaa darteed odayaashii inanka ka socday uunbaa socon jiray inanba lama kaxaynaynana lama kaxaynayne waxaa la tegi jiray reerkii waxoogaa hadeerada dee ajaadna ma jirin sigaarna ma jirin guntin yar oo lacaga ayaa la qaadi jiray reerkaa looga jiray waa rumbiyaday ahayd rumbeedo wax badan may ahayn intaasaa la geli jiray dee gabadhi baan idinka doonaynaayaa nasiiyaa la odhan jiray waana idin siinay markii la idhaahdo dhowr maalmood ama wiig dabadeed bay haddana soo kaxayn jireen wax la idhaahdo horwad horwad oo ama geela ama lo'a iyay soo kaxayn jireen reerkii bay gelin jireen waa yarad madaxiisii baa la odhan jiray yarad madaxiisii kadib haddana inantii waa laga noqon jiray markaasoo muddaa laga yar maqnaan jiray kadib baa haddana kolka lasoo xaamxaamta loo iman jiray reerkii halkaasaa inantii iyo inankiina waxaa laodhan jira warse soo arka dee inankuna inanta soo inantayna inanka bal hadda iska arag baa la odhan jiray odayaashii halkaasi ka soo noqon jira oo yarad madaxii bay haddana soo kaxayn jireen
bal intaynaan yaradka madaxiisa u gelin suldaan gabadhu marka sidaa waalidku inankii uu u doono gabadha doonanaan baa la odhan jiray doonanaan baa la odhan jiray ha gabadhu intay doonanaan jirtay muddo intee leeg ee gabadhaasi way doonantaha oo hebel bay u doonan tahay la odhan ama jiray lix bilood ha doonanaato ama sanad ha doonanaato ama laba sannadood ha doonata qaar baaba loo bixin jiray nimanka hablaha doonaya kolkuu hantidiisu la iyo raago a la odhan jiray hebel doonan yaaba la odhan jiray hebel doonan iyo heblaayo doonan oo weli inantii way doonan tuhun inankii weli inantii wuu u doonan tuhun hebel doonanow baa la odhan jiro lagu dacaadayn jiray inanka inantana heblaayo doonan baa la odhan jiray "Ah, weli maan lagu meherin oo lagu guursan baa la odhan jiray
inta aan meherku dhicin wiilka iyo gabadhu wayse sii arki jireenoo way sii hasaawi jireen maadaama ay isku doonan yihiin sooma dhaqankii hore sooyaalka soomaalida hasaawaha badan ma jiri jirin is-agjoogsiun baa la odhan jiray Ee, waaba dee la kala ilaalin jirayba ilaa la isla aqal galo in meelaha la isku ararko waaba laga xanaaqibsanaan jiray oo dhaqankeenna ma yahayn laakiin marka ee, uu soo dhow yahay gurigalkii iyo meherkii soo dhow yahay iyayse sii arki jireen oo ay sii arag joogsan jireen Ee, dee ana way kan adigana waa ku kan heblaayoy yaa la is odhan jiray kadib reerku yaradkiibuu haddana soo kaxayn jiray inankii iyo inantiibaa inankiibaa la soo kaxayn jiray aabbuhunbaa inanta meherin jiray iyagoonan haddii la dhaahdo wax isdiidihii meesha aanay jirin bal suldaan waxaad nooga sheekaysaa habka doonista gabadhu ay u dhici jirtay waagaa hore ee guurteeda soo doonaysa ee wiilka la socdaa ay qolada kale isku qaabili jireen ee gabadha ay ka dhalatay ee gabadha loo dooni jiray habkuu u dhici jiray Ee, marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddii la dhaahdo la isku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii meherku kolkuu yimaado ee aroosku halkaas abaabulkiisii dhammaado waxaa la soo goyn jiray geed quraca oo tagan la yidhaahdo oo intoo dabada loo qodo waabkii iyo golihii lasoo oday ardaagii lasoo oday bartankiisa lagu taago la yidhaahda waa tagankii arooska yaa la odhan jiray sidaasaa haddii ladhaahdo arooskii marka la isku meheriyo dabadeedna aqalka waxaa lagu dhisi jiray meel halkaa ka fogo inanka iyo inanta shaqadhooda aan cidina dhagaysan maqalna gacalku una maqal dee markaa aqalkama waxaa dhisaya dhinaca gabadha oo ninku ninku wuxuu noqonayaa marka hore inanlayaal buu noqonayaa oo inantu aqalkii hooyadeed bu ay ku ge- ku aqalgelaysaa miya Ah, aqalkii aqal loo sameeyey oo hooyadeed ku ilka beeshay baa loo samaynayey oo haddii la hararihii leh oo cawsaloolkii leh oo kabadii leh oo haddii la idhaahdo waxaasoo alaabaho quruxdaad yaabto oo la idhaahdo hararka waxaa la odhan jiray soogaan iyo indhadaalis iyo abeesooyin iyo haddii la idhaahdo jeedallo magayo caynkaasaa lagu xardhi jiray oo xarhka iyo maydhax ama la madoobeeyey ama la caseeyey iyaa lagu samayn jiray halkaasaa kabad haddana waxaa la samayn jiray foodsaar la idhaahdo aqalka waxaa loo samayn jiray labadaryaala laga dhigi jiray aqalka waxaa loo samayn jiray qoqobe oo gudaha horena wax geli jiray dee dadkaa geli jiray in kaloo iska hadiraado dudabilaash la yidhaaho xagga sokaa oo qoqobihii la ydhahdana way ka sokan jirtay aqalka iminka waxaynu ka warqabnaa marka guntinta iyo gambaatiga la dhiibayo wakhtigaa maxaa la dhiibi jiray guntinta iyo gambaatiga ahaan jiray haddii dhulka lacagima jirin beryaha lacag yaroo hindiya la odhan jiraa jiri jirta oo rubiyaad iyo bawlad iyo saaq iyo wax aynkaasa la odhan jiray ayaa jiri jirta markan dambay shirika iyo haddana subuniga iyo yimaadeen laakiin lacag hindiyan la odhan jiro oo midana rubiya tahay midana bawlad furaleya tahay iyo saaq garhweyne ah baa jiri jiray lacagtaa yarba nimbe intuu haysto sii yar hormarin jiray laakiin wixii la bixin jiray wuxuu ahaa uun goor hore iyo goor dambaba yarad xoolaadunbuu ah horwad iyo yaradkii oo dhan ama shan iyo labaatan ama konton iyo qorigii iyo faraskii wax aynkaasa nimba wuxuu hayo yaa la bixin jiray inanka bilaaw waa la siin jiray ama gaashaan baa la siin jiray inanta walaalkeed sodogo waxaa la siin jiray dee adelaado laba maroo laba go'o maxamuudiyaa la siin jiray sodohda waxaa la siin jiray mare maxamuudiya inanta waxaa loo goyn jiray dhexid daraamuusa iyo mare saddex fardadooda oo maxamuudiya yaa la siin jiro loo soo jiro lagu aroosi jiray inanku laba go'o maxamuudiya iyo garan yaroo abu askari la ydhaahdo iyo ku aroos kari jiray macawisaha iyo kabaha iyo waxaas ma jirin koofiyada ma jirin shaareer ma jirin waa waaye dambe waxaasi anigu wixii aan soo gaadhay waxyaalaha noocaasu ahaa walka arooska habeenkaana waxaa la dhisi jiray waxaa la keeni jiray waxoogaa milixa waxoogaa buurya dhiil caana ah haan caano oo halkaas oo aleelaaloho quruxdaad yaabto daar sare iyo daar hoose intaba leh inta dhexdana aleel iyo cabaadh lagu xidhay baa la keeni jiray inanta inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yahayn baa loo xambaarin jiray inanku inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin buu gacanta qabin jiray sidaasay arooska iyo aroosaddu haddii areedo ku aroos galayeen bal markay arooska soo gelay waxyaalaha noocaas u ah bal suldaan markay aroos galaan ee aqalgalku gaadho gaaf baa jiri jiray iyo aqalgal bay kala ahaayeen wakhtiyada hore maadaama dhallinyartii wakhtigaa ku soo barbaartay ee soo gaadhay aad ahayd siduu dhici jiray guurkaasi hore ee aqalgalka iyo gaafku maxay kala ahaayeen way kala horeeyeen arrintaasi way kala horeysaa tani waa markan dambe la magaaloobay gaafka iyo arrimahan dambe beeralayda la noqday weeyaan gaaf baa la samayn jiray waxaa la odhan jiray sida qaalka awaati iyo waxaynkaasaa la odhan jiray waa la isgargaari jiray lacag baa la isku gargaari jiray nimbaha dira qaadhaan buu soo bixin jiray dabaq baa halkaa la dhigi jiray daboo laho qurux badanoo la soo xiriireeyey ayaa la dhigi jiray lacagtaasaa lagu jiri jiray arooska sidaasaa lagu gargaari jiray tani waa markan reer magaalaha la noqday iyo beeralayda eh ta hore taasay ahayd tan dambe ee dhexena taasay ahayd oo sidaasaa la odhan jiray oo sida qaalka awaato qorya laysku shidaayo maxay waanigaa qabanay baa laodhan jiray sidaasoo hareeraha laga soo fadhiisan jiray inanka waxaa la odhan jiray inamada dhallinyarada waxaa la odhan jiray nin waxba lagu jir aduu hebelow waxaa ka gabay aduu hebelow caawo waxaa ka hadal aduu hebelow caawo hees hiblaayo noo qaad markaasuu inanka intuu la sare joojiya shaarku ka yidhaa jiru kalbogoosu jiidi jiray waa marka xafladda aroosku socoto markaas toddoba bixi halkaasaa haddii laado toddoba habeenbaa inanka maxaa lagu soo gelbin jiray marka aqalka la soo gelinayo wakhtiyada hore ead soo gaadhay adigu waxaa la odhan jiray ya nabi saalam calayka ya rasuul saalam calayka ya xabiib saalam calayka arrin caasaa- taasaa lagu soo dhoweyn jiray inantana waxaa la odhan jiray aroos khayra aamiin alool cadde aamiin allaa yidhi aamiin sidaasaa la odhan jiray dee dumarku qasaadada caynkaasi ma aqoonine xoolaha markaa la qali jiray oo arooskaa loo qali jiray iyo xafladiisa la joogo maxaa la odhan jiray noocyadaysa ahaayeen xoolaha loo qali jiray wansumala la qali jiray wansumala iyaa lagu sadqayn jiray laxna lama qali jirin wantubana lama qali jirin orgi tubana lama qali jirin wansumana la qali jiray oo bisinka loo qaban jiray inantu u qabato inantu ay madaxa u qabato isaguna bilaawe aanan mar mooyaane mar labaad lagu celinin iyo haddii laahdo halkaa intuu ciribta u saaro daabku halkuu ku yaala iyuu sidaa u soo jiidi jiray bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar oran jire marka waanka sidaasaa lagu goyri jirnay intuna macashay u haystay midigta loo dhigo inantuna inankuna sidaasuu gowrici jiray ay waxaa jirayay ciyaaro laga ciyaari jiray carooska marka uu dhaco oo kala duwan ciyaaraha adigu aad soo gaadhay ee laga ciyaari jiray wakhtigaas sooyaalka dhaqanka caroosyada soomaalida noocyaday ahaayeen waxay ahayd saddex shay saddexdaba waa loo ciyaari jiray mar waxaa la gooyn jiray welwele wax loo yidhaahdo aniga laftaydaaba dee gooye markaan arko gabadh casoo cudud weyn caroos la gal baan idhaahdaa markaan arko ayradii geella adduunyo dhaqaan idhaahdaa markaan arko aarmid diriireedna afdiilla gadaan idhaahaa markaan macaw- markaan arko macawiyaal s- midab badanna magaalo gal baan idhaahdaa markaan arko maalintaan helo tareen meel tuganna baddaan ka tallaab idhaahdaa rabbiilficdiga wixii aan ku goyn jiray noocaasoo ah aniga laftaydaaba goynayay dee heellada marka la tumanaya mar waxaa la odhan jiray saddexley markii dambe waxaa la odhan jiray karuboodo markii dambe waxaa la odhan jiray hirgo dee waa kaa heello- heello- ciyaaraha noocaasaa la ciyaari jiray waxaa kolkii dambe ay kolkii hore gundhati iyo go iyo garanka shaarka abu askarigaa la gashan jiray markii dambena macawis abubaxrayna ama sabarandal oo yidhaahdo ama shaadh eerooya cimaamad yaroo cad kaba haddii la yidhaahdo ama shabag la yidhaahdo maasa ama cagbacag la yidhaahdo jiqiiq jiqiiq jiqiiq iyagu isdhisaya maaskaas oo cirba baala yaryaroo burburan oo sabiina inaynay marinin hore u marin lagaga taago hoosta oo ciidda iyo bacadka iyo haddee dhagaxba ka ilaaliya ayaa la samaysan jiray hablaha waxaa loo goyn jiray masar la ydhaahdo eh, haddee la ydhaahdo qurux badanoo kolka la doono lagu xidhan jiray muxuu ahaa dharka sanduuqyo lama qaadanayni iyo shandade waxaa lagu xidi jiray dharka ninku kolkuu socotaynayo wuxuu ku jiray masarkaas yaroo qurux badan oo haddii la dhaahdo afarta koono laga gunto iyuu dharkiisa ku qaadan jiray markuu socotaynayo inaanta waxaa looga goyn jiray go ama foolgaa la odhan jiray ama haddii la dhahdo waxaa la odhan jiray haddii la dhahdo eh, muxuu ahaa lanjeer baa la odhan jiray Eh, markii dambe inanta waxaa loo gooyey hablaha loo gooyey toob la yidhaahdo eh, shanan oo yaroo gaaban oo halkaa maca- bawdada bartankeeda ku dhaca iyo googarad la yidhaahdo afar waariya badh oo la yidhaahdo afarta waariya waarka siigada yaa la odhan jiray Eh, go-aa foolgahana way huwanaysay masarkaana way xidhanaysay kabaha haddee la yidhaahdo baarushuud la yidhaahdo maasana waa loo goyn jiray waa loo yeebin jiray bahalahaasoo jaqiiq jaqiiq jaqiiq yidhaahdaa loo xidhi jiray waa kaa arrimo noocaasay ahayn Een, caroosku intuu ku nagaan jiray aqalkiisa ee uu fadhiyi jiray muddo intee leeg baanu afartaneeyo cishu fadhiyey afartan bax baa la odhan jiro afartankaa maalmood ninka cidda u timaadaba waxay odhan jirtay waar adiga haddana boqora maantee noo ducee baa la odhan jiray intaanad afartan bixin oo waa laga ducaysan jiray ninka arooska inantuna sidaa unba hedo dumarku iyana waxay odhan jireen naa dhabarka naga dhirbaax annagana iyadana dhabarkaa loo dhirbaaxi jiray inankana dhalinyaro sidaasay odhan jirtay waar noo dhirbaax waar noo ducee waxaa jirayay toddobabax waxaa la odhan jiray iyaduna toddobabaxaasi muxuu ahaa toddobadaa waxaa arooska kolka cishada u horreysay la meheriyo ayaantaa ayaanteedaa la todobayn jiray oo loo ciyaari jiray cishada hore waa gelbiskii baa la odhan jiray cishada dambena todobabixiyo arooskao reeraha u soo diiqi jirayoo tu shuura keenta tu bariis keenta tu haddii la dhahdo kibis keenta tu haddii la dhahdo ahaasaa loo hareeraha laga soo gelbin jiro sidaasaa la odhan jiray marka aqalkayga may ka bixi jirto aqalka la tegi jirto afarta kaa cisho iyaduna saan baahayd saan bay yaro fadhiis toddoba waa iska todoba- waa toddoba waaba toddoba cisho de laakiin afarta kaa kasii badan maaha afarta kaa gurigooda kama baxay inan iyo inan toban tan imikana ku dar tan imikana haye balaan imikana waxaan leenahay waxaa yimaada imikana waa idinkan arkayoo eh, haddii la dhahdo gooyo guntaa la galayoo haddii la dhahdo inantii unbaa lagu odhanayaa ebelow inan baan kaa doonaynaa balberiya saan dambaan si ragna mid waa la isku marayaa oo inan baan kaa soo doonane haye inantii inankii waa horey soo heshiiyeen iyagu waa wax ama maraykan laga keenay ama laga keenay london ama laga keenay sacuudiga ama laga keenay carabta arrin lagu soo heshiiyo dibadda la isku bartay unbaa dadka loo soo gudbinaya imika la yidhaahdaa Waar inan baan idinka doonaynaa isarag wacan haye dee waan idin siinaa inantii barina noo meheri dee waaban idiin mehirinay haye waxoogaa gaboo lacaga waa la keenay waxoogaa macawis iyo cimaamad iyo haddii la dhahdo eh, go' shaala haddii ninku goyn karana waa la keenay iminka waxaa la ydhaha dabadeedna hadday boorame iyo hargeysa isla joogaanna isarag wacan oo saddex habeenba kama badataba Eh, intaa un baa la dhaha maxiiskiiyo maxiisadii haye waaba laysku beeriyey hadday maqan waxaad moodaa in wixii hore ay fududaadeen oo lasoo koobay gooyo gutaa la dhaha imika gooyo guto ayaa la idhahdaa anigu dee waanigii idhi haddii la dhahdo waagaa hore waa la isxasuusan jiro wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidka isa siiya hablahana iyo inankana waa la xasuusnaan jiray imika waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana buuca kaga dhegay buuc markay tidhaahdana dhiiggeeda balaxsadoo baruurteeda laasto dabadeed ka boodo intuu meel biyala tegey uu laqanyada ku biiyey dabadeed ka boodo burcad iyo malluud iyo dhita wada burburiyo kayn buuran seexday waxaan idhi waar boqor baa hablaha dhalay waa la soo barbaarshay cilmi baa la soo baray nacas baalka raaciya balaa laga ilaashay yaa marka waxaan leeyahay anigayga bixiyiyo boqoradii hablaha dhale iyo kuwa beesha wixiga waar balayaan la moogaan dhallinyaroy ee soo xasuusta intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada booram ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadanay guurkii hore ee sooyaalka soomaalida dhaqanka u ahaa waxaa marti inoogu ahaa suldaan xasan xadi baade oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga haashim sheekh cumar good haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo jimcaha maanta ah sabtida iyo axadda ayaa waxaa dib u soo laaban doona horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub kadib markii ay muddo laba toddobaad ah hakad ku jireen sababo la xiriira ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah ciyaaraha yurub gaar ahaan xulalka kubadda cagta ee yurub iyo weliba ciyaaro loogu soo baxayay koobka adduunka ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka jimcaha maanta ah horyaalka faransiiska ayaa waxaa jiri doona laba ciyaarood khayn waxay la dheeli doontaa boqdo monaco ayaa martigelin doonta baris saint germain sabtida birita ah ayay intooda badani dhici doonaan ciyaaraha kubadda cagta ee yurub dhinaca ingiriiska haddii aan ku horeyno weri galab chelsea ayaa booqan doonta newcastle united astonvilla waxay la dheeli doontaa brighton tottenham hotsbur iyo manchester city ayaase ah ciyaarta isha lagu hayo sabtida waxaana ay dhici doontaa fiidnimada manchester unitedna waxay la dheeli doontaa west bromwich albio dhinaca seeriacada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa lagu wadaa in ay biri galab iyo habeen dambaba dhacaan ciyaarta ugu horeysa latsiyo ayaa booqan doonta karatone atlanta waxay la dheeli doontaa spetsia halka yuventus ay la dheeli doonto calary dhinacaas iyo spain haddii aan fiirino ciyaaraha sabtida dhici doona waxaa ka mid ah labente oo la dheeli doonta biri galab kooxda elch viareal waxay la dheeli doontaa real madrid fiidnimada sevilla ayaa la dheeli doonta kooxda seltavigo halka atletic madrid iyo barcelona ay ku kulmi doonaan magaalada madrid bundesligaha jarmalka ciyaaraha dhici doona sabtida haddii aan fiirino kooxda bayan liverkuson ayaa la ciyaari doonta naadiga armenia pelfield bayan muniq waxay la dheeli doontaa wera bremen brushia munchen gradbach iyo augsburg ayaa is arkaya hoffenheim waxay la ciyaari doontaa stuttgart shaalka iyo wolfsburg ayaa isku dhagan eintracht frankfort waxay la dheeli doontaa kooxda arbi libsig halka herse berlin ay is arki doonaan brushia dortmund natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaas dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda xubinta ciyaaraha waa naga inta
dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa markan dhegaystayaal heestan kusoo dhowaada
ma ogtahay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto urkaanka oyo wankaashahaate waxaad igu abuurtaa laadhigtaysan waaye waxaad igu abuurtaa laadhigtaysan waaye ammaanada ilaahay noqo ku maanila waxaad igu abuurtaan laadigtaysa waaye waxaad igu abuurtaan laadigtaysa waaye ammaanada ilaaway noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine ah noqo kumaan ilaawine
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ugu soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacadda mid lamida isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo